bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu saaxiibayaal kulanta faylaa ka dhowaada barnaamijka siyaasadda idaacadda warsan ee magaalada baydhabo tumiyanay siyeedka ballatumunaad sanadda labada kun tumiyanay siyeedku saaxiibayaal amiignamo qamiis yeesabaayto jamaani ee galayta qodobadii isinka dheega doonta barnaamijka kulanka idaacadda warsan ee magaalada baydhabo weliba kumad ahae waqtigeeda waxaan aaminsanahay shacabka soomaaliyeed inay ku qanacsan yihiin dowladda nabad iyo nolol xaqiiqa waay
madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya oo kafaani xukuumadda nabad iyo inay nolol yeedeetata taageero ku haysata shacabka soomaaliyeed jirkii golo wasiiradii kala dardaaramiy in yo sameeyeen adeegyadii langidmadii
in ay naga dhammaadeen ama aanay naga suurtogelin maanta nin dictaytar inuu dib uga soo baxo soomaaliya suurtagal maaha madaxweynagii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo ka dhabaaji inuusa golaha xisbigiisa ku tirsinya ku dalbada doona inuusa nagada musharax madaxweyne labada kun iyo inay labaatanka
meesha lagu ciyaaro oo ruugii iyo agaarnaa la dhigo tarabuunka oo la ballaariyo
wasaaradda dhallinyaradii inay ciyaaro ee koonfur galbeed ee soomaaliya ee wada qorsho sanadka cusub yeeda garoonka dhigtor ayuba stadium magaalada baydhabo rooginka dambeyle ka dhaka doona mayse ay wejiga koowaad mayse ay wejiga lamaad ambeese la dhaka doona rooggaasayji
xoog badan oo tiro badan oo aan xukunnayn oo aan la libidgarayn karin baa meesha jooga laakiin idinku waxaa la rabaa inaad ka dhex muuqataano bal aad ogaataan xogta dhabta xog ogaalnimada wax kasta ka muhiimsan
madaxweynaha maamul goboleedka galmudug axmed ducaale geelle xaaf yakaas ay dardaaran inay balan qaadiyuusan samay ciidamada meelasitiya ka sugan ee qodobadaas iyonay qodobo kaleeya saaxiibayaal barnaamijka kulanka idaacadda warsan isin ka dheegan doontaan hantiinunka guda jarna barnaamijkan weliba siin saarayntan asiin ku jeedi doonana saaxiibkin suldaan bishaar mayo mukhtaar mar kale ka dhowaada saaxiibayaal barnaamijka mar kale saaxiibyaal ka dhowaada barnaamijka kulanka idaacadda warsan ee magaalada baydhabo qodobkan koraya ee barnaamijka waliba hoseeye madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo ku qayb galay shirkay golo wasiirada ee khamiislaga geeka kaasi uu sukudhiyay magaalada muqdisho caasimada dalka soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya iyo kala dardaaramiy golaha wasiirada in iyo an sheegayaan shacabka soomaaliyeed waan hag u baahan boosaskaylan idmadi
arrimaha bulshada oo aad sheegteen iyadoo naftigeeda waxaan aaminsanahay shacabka soomaaliyeed inay ku qanacsan yihiin dowladda nabad iyo nolol xaqiiqa waay inay ku qanacsan yihiin boqolkiiba boqol oo taageero buuxda aad ka haysaan oo aad fahamsan tihiin inaad nasiib u yeelateen inaad u adeegtaan shacabkaas ammaanadoodana u haysaan si maxaan ku raahdaa hufanna aada hawshiinna uga soo baxdaan taasna runtii waxaan ku ammaanaya ra-iisul wasaaraha oo runtii isagu muujiyey leadership golahan dhexdiisa muujiyey leadership maxaa yeelay waxaa weeye waxaan ku heshiin aniga isaga xaqiiqatan oo markhaati ka tihiin in dalkan muddada dheer burburahayay inaan u istaagno idinkana garab yaa u noqoteen oo runtii waa fuliseen awaamirtiis aad iyo aad yaan kugu mahad celinaya waxaa intaas dheer oo afarta tubta ah aad sheegteen aan ku dari lahaa aniga oo muhiim ah weliba waqtiga hadda aan ku jirno tubta siyaasadda arrimaha dibadda waa muhiim in dal walba aan ka leenahay siyaasad cad rijinka aan ku noolnahay oo horn of africa ah isbeddel weyn yaa ka dhacay sidaan ula jaan qaadi lahayn sida annaga waxaan haysanno aan miis usoo saari lahayn sidaa sidii aan u raadin karayn u raadin karno kuwo kale waxaad la socotaan arrimaha khaliijka iyada naftigeeda oo runtii culays badan waayaha nagu ahayd iyada nafteeda waxay u baahan tahay siyaasad cad oo maxaan ku raahdaa maxaan ku rahdaa wasiirka arrimaha dibadda uu hogaaminayo ay maskaxa oo shiilaan ay ka soo saaraan ma aha maanta waxaan qabanayno shanta sano soo socota xaggee joognaa yaa naga maqan dowladihii kale yaan ka raadinaa taageero inkastoo aan ku guulaysana hadda oo aan aaminsana aan idinku ammaanayn maanta sharafkii iyo karaamadii ummadda soomaliya inaan soo celinay oo aynan ahayn rubber stamp dad wixii loo sheego waayahay yidhaahda iyagoona ka fiirin maslaxadooda iyo dantooda ka fiirin annaga maslaxadeennaa kow noo ah kadibna waxaan fiirinaynaa waxaan wada qabsan karno oo ah mutual respect ixtiraam uu ku jiro laakiin aynan is oran waa waa burburteen dhulkaa taallaan isi sii dhiiba annagu soomaali saas uma samaysnin dadka soomaalida ah taas uma samaysna hadday dad khalad naga fahmayna khasbiyan waxay fahmayaan sida hadda aan u shaqeyno oo aysan ahayn wax annagu shakhsi ahaan aan jecelnahay iyo waxaan subaxdii la soo kacno aysan ahayn ay tahay waxa dalkan iyo dadkan danta u ah maxaa yeelay iyaga naftooda dalahooday ka shaqaysanayaan markay kuu imaanayaan ay wax kuu sheeganayaan waxay kuu sheeganayaan dalahooda marka haddaadan adiga danahaagii annagoo maalayna ummadda soomaaliyeed aynan danaheenna ka hadlin haddee maslaxadda ummaddeenna ma hayno maslaxad shaksi ahna ma aaminsani qof halkan fadhiyo inuu aan isugu nimid waxaanu isugu nimid ummadda ay naga sugaysaa inaan maslaxadda guud aan aan aan uga shaqeyno ummadda soomaaliyeed arrinta ugu muhiimsan oo hadda laga hadlay oo qaybta ka ah arrimaha bulshada isxilqaan waa arrin aad iyo aad u muhiimsan aad iyo aad muhiim u ah annagu dhaqaalo ma hayno dowladaha hanqaliga ah oo dhaqaalaha haysta oo noo noo maxaan ku raahdaa hagarbaxayana ma hayno oo leh dalkan waa burburay hadhow soddon sano iyo labaatan sano wixii aad kala heli kartaan ama aad aad aad ka kala faa'iidsan kartaan hala gaaro laakiin hadda hala dhiso ma hayno saas darteed annagana isku tushano weeye marka haddaan dhaqaalaha lahayn dadkii waa haynaa man powerkii maxaan samaynaynaa marka ma waxaan sugaynaa ilaa aan dhaqaalo helno dhaqaaluhu wuxuu ku yimaadaa horta inaad kacdo aad shaqayso oo waxa adiga aad haysto aad wax ka samayso horta yuu dhaqaalaha ku yimaadaa marka inaan xooggeenna isticmaalno caqligeenna isticmaalno saan saas u samaynna dadkeenna inaan ku aabulnaa la rabaa idinkaana u ah hogaankii dadka idinka ah idinkaa la rabaa iyo wasaaradihiina inaad ka bilowdaan shaqada waxaa igu maqaalo ah ilaa lix kun inay gaarayeen shaqaalaha rayidka ah ciidamaduna waa laatiin lix kun intaan mushaharka siino intaas haddii laisku daro keligood yaa magaaladan bilicdeeda waxay ka soo saari karaan rom oo kale ama baariis oo kale xaqiiqatan haddaan shaati u laalaabanno oo keliya afar saacadood isbuucii aan u labsanno waxaan aaminsanahay magaaladan inay bilicdeeda la tartamayso magaaladaha magaalooyinka horumaray inay la tartamayso marka waxaan nahay xoog fadhiya waxaan sugaynaa ummad kale inay noo timaado ama dalkaa noo xorayso ama dalkaa noo dhisto taasna waxaan sugaynay soddon sano waan imaan weyde maxaan samaynaynaa marka ma soddon sano kalaan sugaynaa marka inaloo yimaado sidee inaan curyaan nahay idinkaa la rabaa inay bilowdaan wasiiradaa la rabaa inay bilaabaan wasiiradaa la rabaa inay bilaabaan oo ay tusaan shaqaalahooda wasaaraddeeda qashin ma hor ooli karo meesha bacaadka ah waa inaan ubax ku beero oo ambiyeeyo marka markaad taas keento shacabka waxaan odhan karnaa soo baxa marka marka qof walboo soomaaliya hadduu geliyo isbuucii laba saacadood soomaaliya dhaan ku dhisi karnaa jidad ha ahaato maxaan ku raahdaa dhismo ha ahaadaan warshado beero wax walbaba inta hadda ay howlwadeenada sheegeen golaha howlwadeenada ay sheegeen xafiiska ra-iisul wasaaraha ay sheegeen tubta ay sheegeen toobka ay sheegeen kama marna in aan u istaagno kulligeen annagoo midaysan inaan kala shaqeyno oo aan qayb ka noqonno implementationka waxaan isma fulinaysto waa inay jiraan dad fuliya dadkii fulin lahaana waa annaga meel kale kama raadinayno cid kale aan ka raadsanayno ma jirto marka waa ku faraxsanahay in aan maqlay inuu jiro halbeeg shacabka soomaaliyeedna runtii maanta markay dhegaystaan brograamkiinna ay fahmaan meesha aan joogno iyo meeshaan u soconno waxaan aaminsanahay qulubtooda inay dhegayso ay ogaanayaan inay jiraan golo wasiire golo wasiiro u maqan oo ka fakaraya oo leh qorsho howleed xadadan oo nambar leh waxaan idinkula talinayaa marka wax walba aad qabanaysaan ummad u soo bandhiga dadku ma ogaan karaan waxaa wadaan in waxaa ka shaqaynaysaan waxay la mid tahay idinkoo jidka tariinka ah dhulka hoos iska dhisaaya lama oga meeshuu maraya mugta waxaa laga yaabaa inuu gooyey boqol kilomitir laakiin wax og ma laha waxaa la rabaa marka waxaa qabanaysaan inaad dadka tustaan uu noqdo tariin jidkiisa kor laga dhisaayo oo ay dadka la socdaan meesha uu marayo marka anigii maydin sheegin hadda halbeegyada inta qabsoontay waa idinka sugaayey hadda haddaan lahaynin kulley oo warbixinteeda waa idinka sugi doonaa qorshahooleedyada aad sheegteen oo ah iyada nafteeda intaad ka qabateen inkastoo aan ogahay wax badan inaad ka qabateen inkastoo aan ogahay wax badan inaad ka qabateen laakiin inaan shacabka u sheegno oo aan aan tusno in dowlad u maqan oo u shaqaynaysa inay inay jirto waxaa kale oo aan leeyahay waxaan ka hadalnay arrimaha inclusive politicska ee maxaan ku rahdaa siyaasadda loo dhan yahay waxaan idinka codsanayaa usbuuca soo socda inaan ansixisaan sharciga doorashooyinka si annaga ay nooga dhammaato xukun ahaan idinkaga dhammaato oo sanadka dhammaadkiisa baarlamaanku ay u ansixiyaan suusa wakhti nooga lumin marka iyaga marka baarlamaanka golaha shacabka aan ku daba joogna marka in si loo qabto electionka inay baasiyaan ama burufgareeyaan sharcigaas waxaan rabaa xoogaa yar inaan warbixina ka siiyo safarkaygii doraad aan ku tegey magaalada marka magaalada marka horta waa magaalo taariikhi ah magaalo aada iyo aad u qurxoon weeye haddii ay hesho dowlad wanaagsanna bilicdeeda iyo quruxdeeda loo isticmaali karo ama laga dhigi karo magaalo dalxiis maxaa yeelay daaraha ku yaalla historic buildingska ku yaalla waa runtii waxaan ku faani karna waaye waxaan aamsanahay hawshii ay qabteen awooyaasheen weeye inaan dib u soo cusboonsiinno aan dib u qurxinno waxyaabaha marka aan ku arkay oo runtii iga yaabiyey oo meel walba oo dee soomaaliya ka tirsanna ay ka jiri karaan waxaa weeye arrinta markaan furnay wasaaradda waxbarashada goodax ayaan dhaweyd oo aan lasoo wareegna iskuullada faraha badan iyaal yar yar ah oo aan ku arkay waxay ii sheegeen waa la socdaan inaan iskuulladii la soo wareegnay waxay yidhahdeen goorma annagana iskuullo halkan nalooga dhisayaa goodax shaqaa ku taalla marka ciyaalka ilmaha caruurteenna jooga magaalada marka iskool ma dhigtaan nasiib daraa ku dhacday waxay ahaayeen mujtamac korkooda lagu dagaalayay muddo dheer alxamdulilah waxaan geennay ciidamo wanaagsan ciidamo badanna waan geeni doonnaa magaaladaasi gacanteennay ay ku jiri doontaa insha allah hadduu ilaah yidhaahdo maxaa yeelay waxaan xasuustaa ayaa magaaladaas la xoreeyey ilaa february magaalada cid xukuntay ma jirin qayb amsom baa ka fadhiday qayb sna yaa ka fadhiday qayb shabaabkaa ka fadhiday qaybna waxaa ka fadhiyey beelo ciidamo beeleed yaa ka fadhiyey marka isma gelayn mujtamaca meesha deganaa marka waxay ku jireen hostage meelay aadi karaan ma jirin february yaa waxaa la wareegay magaalada maamulkeedii shabaabka ilaa annagu laba bilood ka hor aan ka furfurnay macnaheedu waxay tahay dadkaas shacabkaa dhibaatada haysataa waxay haysataa meel walba shacab soomaalida joogaan dhibkaasay qabaan waxay sugayaanna waa dowladooda oo idinka ah marka godax waxaan ku weydiinayaa ama kaa codsanayaa usbuucyada soo socda inaad tagto meeshaas in iskuulladii dowladdu lahaan jirtay dib loo soo celiyo isxilqaan la geliyo oo shacabku dhistaan waalidiintu ay dhistaan maxkamadaha wasiir saasoo kale adiga iyo goodax iyo wasiirka amniga israaca taga meesha soo asaas gareeya maxkamad in meesha laga establish gareeyo laga sameeyo si magaalada nidaamkeedii iyo u shaqayso booliisku sidaasoo kale weeye federal boliis badan ma joogin inaan geyno federal boliis niisa naftigeeda nabad sugidii inay tagto oo dee xuuraanto waxa meesha jira waxaan hadalkayga ku soo gabagabeynayaa ummadda soomaaliya waxay sugaysa waa idinka nasiibna waxaad u yeelateen inaad noqotaan hoggaankoodii macnaheedu waxay tahay inaan ka soo dhalaalan la rabaa marka ummadda waxay sugaysaa inaan inaan u shaqayno si daacada ugu shaqayno ee waxa laga soo aruuriyo ammaanadooda u ilaalino qof allo qofkii khalad galana aan loo dulqaadan maxaa yeelay haddii annagu aan niri annagaa mas-uul ka ah qof alla qofkii ku takrifala awooddiisa marka hadday tahay awood military ama awood security ama awood dhaqaale inaan ka qabanno wa qof magaca dowladda sheegta ama wata in loo arko wixii annaga aan u taagnayn wax ka doonino ka shaqeeyo ma doonayno mana ogolin marka qof kasta oo dowladda ka tirsan oo khalad gala hal khalada halkaas khalad mid labaad ugu daran mayno insha allah idinkana shaqaalihiina saasoo kale aad ugu sheegaysaan inay dhammaateen wakhtigii maxaan ku raahdaa aan dan laga lahayn ummadda wax loo hayo aan dan laga lahayn waa mahadsantihiin walaalayaal insha allah intaa koley baa barnaamijkan ka dhimana waa idin dhegeysanaya waa mahadsantahay ra-iisul wasaare xasan cali kheyre iyo saasoo kale usiina meelasayta ku hadalay usoonhayka usuu ku hadalay dareensha iyoanay shirka geeka gola wasiirada yooniska koyan
noo soo bandhigay tubaha way ku mahadsan yihiin madaxweyne waxaa halkan maanta hortaada lasoo bandhigay waxa ay tahay shaqadii aada noo igmantay oo ahayd hadafkaadii siyaasadeed oo aad rabtay dalka in lagu hogaamiyo oo loo rogay tubo lagu shaqeeyo si dalku u ogaado qaabka loo shaqaynayo oo la geliyey halbeegyo halbeegyadaasna shaqooyin loo bedelay meesha aan u soconno madaxweyne waxa ay tahay in marka aan nidaamkan dhammaystirno adigoo fadhiya xafiiskaada intaad kombyuutar gasho aada ogaan kartid wasaaradda waxbarashada halbeegyadeedu meesha ay marayaan wasaaradda caafimaadka halbeegyadeedu meesha ay marayaan waxaa kaloon rabnaa qayb ka mida isla xisaabtankii aad naga codsatay markii aan shaqada bilownay in ay kuu sahlanaato shacabka soomaaliyeed inay u fududaato si ay u ogaadaan waxa meeshan lagu soo bandhigay madaxweyne haddii aan si kale u dhigo waxay tahay intii ay xukuumaddu jirtay waxaa muuqata in tubta la yidhaahdo arrimaha siyaasadda loo dhan yahay dastuurkii dhammaystirkiisu uu dhow yahay uu meel dhexa maraayo in lagu heshiiyey qaabka doorashada mustaqbalka ay u dhici doonto wax weyn ah in la bilaabay shaqadii lagu dhammaystiri lahaa in asxaab siyaasadeed in loo gudbo shaqadeedii ay socoto in hay-adihii lagu dhisi lahaa ama shuruucdii badankood aan dhammaystirnay baarlamaankan aan u gudbinay shaqadeediina ay taalo waxaa halkan lagaaga soo bandhigay sidii aad madaxweynaha u noqotay in dhaqaalaha dalku uu kordha oo kor u kacay waxaa lagu soo bandhigay in g d b-ga waddanku uu kor u kacay waxaa naloo sheegay halkan in sicir bararku uu hoos u dhacay in qof walba mushaar la siiyey in dowladihii naga horreeyey ku dhowaad toddobaatan milyan oo dollaroo deyna ay dalka geliyeen shacabka gudihiisa annagana hal shilin aanala ku yeelan waxaa lagu sheegay in shaqada hadda aan wadno haddii la sii wado aan u dhownahay deynta in laka cafiyo adduunyana dib aan ku soo noqon doonno waxaa lagu sheegay in ay adduunyadu bilowday inay toos noo aaminto oo dhaqaale nala siiyo halkan markii aan shaqada bilownay madaxweyne labaatan wasaaradood ayaa waxay aruuri jirtay dakhli iyo tobannaan hay-adood maantay dakhliga dalka hal meel uunbaa laga aruuriyaa hal meelna waa laga bixiyaa halkan madaxweyne waxaa lagaaga sheegay in ay jirto nidaam amni oo dhammaystiran qorshe dalka dibka loogu xoreynaayo qorshe magaalada muqdisho amnar gooniya loo sugaayo oo aanan rabin halkan in lagu soo bandhiga laakiin kooshin uu ka hadlay ciidamadii in dib loo tirinaayo sharci xaqsiina in la samaysii inta aan dagaal geli karin meel gooniya la geliyo qorshe dhammaystiran oo labada kun iyo labaatanka labaatan iyo kooda marka la gaaro ummadda soomaaliyeed ay dareemi doonto nidaam dhammaystiran halkan waxaa lagaa tusa mudana madaxweyne in dowladi ay tahay inay bixiso adeegyo si ay shacabkeeda u kasbato iskuulle ay ummadda siiso isbitaalle ay ummadda siiso dalka isxilqaankii aada nagu amartay in dib loogu dhiso oo la bilaabay shaqadeedii haddii aan si kale u dhiga madaxweyne wixii ahaan jiray dalkan in debdemis looga shaqeeyo waxaad noo igmatay inaan u rogno in nidaam waafi ah dowladnimada oo ku salaysan isla xisaabtan oo wasiir walba aan ognaa waxa uu ka shaqaynayo wasaarad walbana aan ognaa qaabkay u shaqaynayso nidaamkii isla xisaabtanka ahaa oo ku salaysan inaanu debdemis ahayn laakiin ah qorshe dheer dadka naga dambeeyana ay wax naga dhexli karaan ayay shaqada ee dowladdu ku socotaa ugu dambayntii madaxweyne halkan waxaa ka dhiman in tubahaas la soo bandhigay iyo ahmiyadda annagu aan gacanteenna ku qornay oo ad adigu nugula dardaarantay adduunyaduna halkaas hadda kadib ay soo marto oo wixii dhaqaale dalkan soo gelaya ciddii rabta dalkan inay wax u qabato inay soo marto albaabkaas annagu aan u furnay oo aanan ahayn dalkeennu uu noqdo mar damba meel laga dukaamaysto
مسافرون مسافرون على هدانا سائرون مستمسكون بديننا بفضل ربي ظاهر بوشرا بروستو امبارجر بلاس مقايد هنغورد بوشرا بيجي بورا نوايان boholahan aruursadaayaan برجي قبوب شيء لن أرغاو biilil mehergelaayo بان فورا لنبولي runga banka hasbandhegde برتي راشين كا كرسي bulshoy kooya ku bulqaad كرسي با راشين بوهلي مأه karyowkanla kashal bariimeeyaa كوكلا بلاي هوبي hoo raashin ada ambogaaso لدي شيء بريمة ambaahanaytay weydiyaasi بشرى انك سيدا ku bulqaasa kooya walaalayaal بالعلي صورده nadaafadda bedinshayii عرفتي سيدها نصوبي با baahidiitaberko gooyase شاشيشة هولها سين باردك waboobismiinku sugu doontana درس با انك بيغ ماسا run habbatii hay aragdeena بشوي هبها كويا بشرى بروستو برجر براش ashirya waybaa ku helaasana بروستو اي دور قدون شوي shawaarmo doore ee ii shawaarmo sogaal eh دور فحم او صلال اه wun ii og tooniliinka karyaana اسجوسي اغا ليا بس malaygirili ii iskolobo فريتو اي سب
weli barnaamijka dhegeystayaaalka guda jarna ee kulankii idaacadda warsan iyo noola dareertange madaweynagii hore ee jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud yowse ku sugan dalka ingiriiska gaar ahaan magaalada london iyo weliba uu sahay kulan weelada jaaliyado soomaaliyeed ee ka sugan magaalada seiji walinu sahay kowse dhaniyo badan walyaabo taabadaasusuku ku hadli iyoona kumadayiinba ingatadoo dalkalanku baahanye in agnagana keliya taliyanima islamarkaasi tinu sahada dalka ko dimuquraadiyade soo dhaweyntiina macnooyin aad iyo aad u fara badan oo ay ugu sarrayso wanaagga iyo ficnaanta aad la jeceshihiin dalkeennii ay ugu sarrayso oo ay ugu hoosayso taageerada aad xagga sheeg iyo xisbiga cusub ee u b d aad u haysaan waxaan idin leeyahay walaalayaal aad iyo aad ayaad umahadsan tihiin waxaan idinka mahad celinayaa beryahan oo dhan soo dhaweyntii meel walba iyo marxalad walba la hayday ee aad ugu soo dhoweyseen waddankan boqortooyada ingiriiska aad iyo aad ayaan uga mahad celinayaa intaa kadib walaalayaal dalkeenni oo in soomaaliya dal fiican wanaagsan fursado aad iyo aad u badan haysta in uu horumaro waayo waxyaabaha yaryarkaa ee culaysyada ay ka jirana maalin walba midbaa sii xallismayo marka rajada dalku aad iyo aad ayay u fiican tahay waxaan fursad weyn u haysannaa inaan noqonno dal afrika dalalka afrika ka jira dalka ugu dimuqraadisan inaan noqonno ayaan fursad u haysannaa waxaana fursaddaasi aad u soo xoojinayo in ay naga dhammaadeen ama aanay naga suurto gelin maanta nin dictator inuu dib uga soo baxo soomaaliya suurtagal maaha wax gaara inay soomaaliya qabsataan suurtagal maaha sidaas daraaddeed rajo aad iyo aad u fiican ayaan ka qabnaa dalkeenna oo degan oo dimuqraadi ah oo xukunku uu yahay xukun dadka soomaaliyeed raalli ka yihiin iyaguna ay muxuaha imadeen in uu mar dhow gaari doono ayaan rajo ka qabnaa aad iyo aad ayaan weli ugu rajo weynaa waxaan u baahan nahay dadaalkeenna inaan sii laba kordhinno oo aan ku sii laba kordhinno hal qodob kalsoonaano annaga soomaali haddaan nahay dabcan kow marka ugu horraysa inaan ilaahay ku kalsoonaano marka dambena annaga ummad ahaan iyo dad ahaan aan isku kalsoonaano walaalayaal kala cabsashada iyo kala shakiga iyo maxaanku idhahdaye kala sheegashadu wax badan uguma soo kordhinayaan waxaan sidoo kale waxba ugu soo kordhinaynin dacaayadaha iyo brobagandada iyo aflagaandada siyaasadeed oo mar walba dadkeenna dhexdiisa kuwa ku jira ay ku kacaan waxba nuguma soo kordhinayaan waxaa wax nagu soo kordhinayo walaaltinimada isu dulqaadashada dadku arrinta ugu muhiimsan waxay tahay inaan isu dulqaadan arrinta ugu muhiimsan waxay tahay inaan iska ilaalino cabsida cabsida weynala hare mid dowladda ka cabsanayo mid reer hebel ka cabsanayo mid midka walaalkiisa ee qaraabada dhow ay yihiin ee kursiga kula tartamaya ka cabsanayo waxaasoo dhammi mar walba dib ayay noo jiidayaan dadka kumanaanka ah ee caawa howlkan isugu yimid ee walaalaha soomaaliyeed ee ku dhaqan boqortooyada ingiriiska ma aha magaalada london ee ka kala yimide daafeeda kala duwan dhammaantiin waxaan idinku marka qaadayaa oo aan idinka codsanayaa xubinnimada xisbiga xisbiga midowda nabadda iyo horumarka
subermarket ka ducaysane duro waranga leh degdhow seefan leh dadaal iyo horumar ganacsi doorshayna ducaysane subermarkeda leh suuq meeldegiyo subermarketka ducaysane safo welba bagaash sanadkun wali habahi meelalanka seedow subermarketka ducaysane dooqii dadweynagow doorkii dukaamew danyar kalkaalow diir darkaa ku gal deegma deerima leh ha ku daldalo walidantiyo ka haysa ducaysane subermarket sifidiis haata wal leh suuq bay dhowmayka sheegna subermarketka ducaysane suul i salada lahambuuyi agabshay safsafo walse lahaka koobo kormee agabka iskala safan subermarketka ducaysane ilowaysin kormare barfum bariime ee bidhaantiyo shalduwan badinkii biflikasiyona bilowgudaantiyo araftis lambogow saabuun ishaamba uunso asri e ariitaaka uunsaton isgowshe lanhaayo korna kareen kuntiible kullishay nafaqee korkiile maryoona kurtun kurtun iifin kurbudisku guurasa alaab maa-un irbadoonkumo qanayna casri ahoo ebid il horlansaarna roog agasaar i iskoob
shalay magaalada baydhabo garoonka doctor ayub stadium weliba si rasmi ee lanshiida ka iyo dhismaga garoonka sayti kaasoo wasaaradda dhallinyaradu inay ciyaaro qorshiga kaasayti iyadahan dajida ilaa iyo inay sido qorsha wasiirka wasaaradda dhallinyarada inay ciyaaro ee koonfur galbeed ee soomaaliya wasiir faanaxyaha ay kowna ku waraysanay xaaladda wasaaradda iyo inaysa soo keleysa walyaabo iyo kuga wadan dhanka iyo inay garoonka doctor ayub stadium xilliga laha gabagabeeya doona
adaa maadsan tahay waa sax sidaas shalay aragteenba madaxweynaha dowladgoboleed koonfur galbeed soomaaliya mudane shariif xasan sheekh aadan iyo guddoomiyaha degmada baydhabo ahna duqa magaalada waxay dhagax dhigeen garoonkii ayub stadium oo loo sameynayo dibdhis dhammaystiran hawsha garoonkana saan horaantii sanadkan laba kun sideed tobanka aan u sheegnayna waxay ka koobnaan doontaa saddex weji wejiga ugu horeeya oo ah derbiga wareegiga garoonka oo dib dhis guud lagu sameynayo oo inta la dumiyo dib loosoo dhisaayo iyo qolalkii ciyaartoyda isticmaalaysay dharka ku bedelanayeen xafiisyo howlal iyo musqulo cusub oo wejiga labaad ah wejiga saddexaad oo ah garoonka in cooskii la saaro waxaa afka qalaad lagu dhaho playgroundiga ama meesha lagu cayaaro oo ruugi agaarraa la dhigo tarabuunka oo la ballaariyo intaas qaybadu u kala bixi doonaa garoonka marka hadda wejigii koowadaa bilowday oo derbiga ah madaxweyne wuxuu dhex dhigay qeybtaas waxaan rajeynaynaa inay sida u dhaqsiyaa badan bilaabato insha allahu tacaala waxaana noo xigi doonaa qeybta kale ee qolalkii iyo musqulihii iyo hoolalkii iyo xafiisyadii oo aan rajeynayna inay ku shaqeyn doonaan guddiyadii kubadda cagta degmada hadii ilaahay insha allah labadan qayboodna waxaa naga taageeraya qaybtan hore oo wejiga hore ah oo derbiga guud ah hay-adda s s f oo oo ay wakiil aga tahay hay-adda adeeso oo fulinaysa mashruuca qaybta wejiga labaadna waxaa naga taageeraya hay-adda iom oo iyadana fulinaysa qeybahaasi kale ee qolalka dadka lagu bedesho iyo xafiisyadii iyo holalkii iyo musqulihii ah
garoonka ilaa iyo meega bilood oo kale dhismadii oo dhan qorshayta inta la gabagabeeyo
mashruuca saddexda weji qorshihiisa wuxuu yahay in isugu gabagaboobo qeybtan hore hadda december ay dhamaanaysaa qeybta labaadna oo qololkii waxaana waxay dhamaan doonaan january laba kun iyo sagaal iyo tobanka qeybta kale ee dhil dhulka oo ama ruu galadhigayo garoonka qeybta lagu ciyaarayo faraguunkana waxaan rajeynaynaa bisha saddexaad laba kun sagaal iyo tobanka inay soo dhamaato ilaa bisha afraad hadii ilahay insha allah sanadka dhufuuda nagu soo hayo weliba ahaa dhowsaas oo kale tartankii maamul goboleedyada heeranta laga marahay diyaar garowinka ciidan dhankiyona heerka maamul goboleedyada koonfur galbeed amarkii lan fiiri wallaahi annaga koonfur galbeed marka la fiiriyo dowladgoboleedyo kale waxaan aaminsannahay inaan ka horeyno waqti horean bilownay shaqada way socotaa hayatoygii dowlada ku xariirsan yihiin diyaar garow xooganaa socdo way iska jiraan caqabado badan oo dhinaca dhaqaalaha dhinaca isku socodka dhinaca diyaar garowga caqabado badan ayaa naga haysto balse waxaan rajeynaynaa insha allah iyadoo caqabadahaas o dhan ay jiraan inaan natiijo fiican keenno insha allahu taala hadii ilahay saadal wasiir saas oo kaleed caqabadooyinka inta badan ka nagdeen sida qorshiga sidii hore leen afkii hore iyo qorsheeyahay tana ciyaartooyda keliya baayone shabeellada hoose ku sheentaan mase bakooliya ka daran doontaan oo ciyaartooyda iska dhafa doontaan wallahi horta mashe hawsha tiimka ama kooxda koonfur galbeed ee kubadda cagta waxaa mas-uuliyadda iskale mas-uuliyiinta kooxda oo maamulka kooxda iyo macalinka oo runtii aan u mahad celinayo hawsha adag ay wadaan iyo guddiga kubadda cagta degmada baydhabo hadda magaalada baydhabo waxaa ku sugan dhowr iyo iyo toban ciyaartooy oo shabeelada laga keenay iyo qaar bay qeybihiisa kale dinsoor iyo laga keenay oo hal ciyaartooy dinsoor ka yimid uu ku jiro bakool sidoo kale waxaan u dirnay macalinka labaad ee kooxda macalin axmed bey oo asna bakool aaday kormeer u tegay oo soo qiimeynayay annaga waxaa naga go-an ciyaartooy kasta oo sabayt kasoo jeeda meel kasoo jeedo in laga faa'iideysto oo oo waafaqaya shuruudaha laga rabo ciyaaryahan kamid noqonayo kooxda leenabkii aan horay ama ciyaartooydii hore hore u joogtay qaarna way way way hari doonaan oo duufo jiray u hari doonaan oo ama caafimaad ama ama ama inay inay xataa ka qaybgeli waayaan diyaargarowga u hari doonaan kuwo cusubna way kusoo biiri doonaan marka waxaan rajeynaynaa boqolkiiba konton ka mid a ciyaartooyda hadda sanadkan aan la shir tegi doono inay noqon doonaan ciyaartooy cusub insha allah maamul goboleedyad iyona dowladda dhexe xiriirka kiisho hakaad iyo galay se ka suurta galaasa adoo wasiirkii ku tirsa maamulka koonfur galbeedeed may roog xamar may ku sameeyahayd
saa usantihiin ba anigu xamar hadda waxaan u joogaa hawlo oo tacfi ah ilaahay u naxariistay waaskaygii ugaas wartan ugaas cali ee ku geeriyooday sabtidii aan soo dhaafnay magaalada baydhabo isaga iyo gabar qaraabay ada ah iyo nabadoonkii nabadoon cabdinuur qaraxii ka dhacay iyo bilam hotel ku geeriyooday aaskaas meydkiiaan soo qaadnay aaskiiaan u joognaa aaska hawshiis marka iga dhamaatana baydhabaan kusoo laaban doonaa hadii ilahay insha allah hadii ilahay
wasaaradda xilada markii laku reeba ka garoonka mayse kalean qorshaysan
howlo kala noo qorshaysan garoonka baraa noo qorshaysan dhisidiisii waxaana kaloo noo qorshaysan degmada berda leh ayadana inaan u samayno garoon cusub labadaas barnaamij waxa waaye waa waa barnaamijyada ugu horeeyo waan rabnaa intaysan sanadka naga dhamaan inaan bilowno haddii ilahay insha allah
saatal wasiir inta badanba caqabado dhanka yoonay bulshada gaar ahaan dhalinyarada gobolka bakool markilan feri waliba sinkua wadaana ingisinsiyana xaquuqdiyo lahayan taas wasaaradda tiida mayso isbedelayeeda ku samayti
waxaa micnaa lahaydina hadda reer bakool warshato bakool wasaaraddu wax badan ay ka qabatay hadda waxaa ka yimid wasiirka dowlaha iyo agaasimaha guud isla maanta waxaa ku laabanayo wasiir dowlaha oo mashaariic dhalinyaro ah oo oo laba mashruuca kasoo furi doona oo mid isla qeybtan hadda baydhabo garoonka loogu dhisanayo wejigiisi qeybtiisii kale xudur oo dhalinyarada xirfado lagu bari doono ay ka guri doonta ayuu ku maqan yahay waxaan dayactirnay garoonka kubadda cagta degmada xudur oo loogu magac daray distoorka allahu naxariiste reer xudurka ahaa sarwaa beri waxaan kaloo qalabeynay xarumihii dhalinyarada iyo iyo kuwii isboortiga waxaan dhisnay gudiyadoodii waxaan qalabeynay sideed koox oo degmada xudur ka tirsan kooxooda kubadda cagta waxaan rajeynaynaa hadda inaan u samayno kooxa basketboolka ah oo kubadda kolayga ah oo gabdhihii iyo weliba diilahayd insha allah
قيمتنا أخلاقنا والدين كله شيم كفاه نورا في الظلم
توكل بيلدينج ماتيريال and general service taarigdima leetuwa lambatookadiisa tallaabadii dhimanayka horumarkii la tiigsidaay tawakal building material iyo bulshooy hadda la sinfuri badeeco buutay baahadeena la qabiyo hadda laku bahi tujaar i tabaroolay antiiba inti guri teegata hanuuqan tooganayti tiibatiiba qalab dhisme laakiin tubay deer bakhaarka qalabka dhismooda ee tawakal building material and general service talahuma shalaayo tabtooy walka moodiyaa hadda teeganta taloy hotel qalab dhisma wal hakiin tubay tiigsoy bakhaarka qalabka dhismooda ee tawakal baqaaru bareejeyo dekadii banaadir bogshay faaruq an hayne besta qalab dhisma lahas babaalgeliyey buu berkoo baalweyn birimatiibo ahoo bidhaanti oo shishal eh berkoo laamyeeri gagaabi dhadheerbale berkoo shamiinde axsan ahoo ekisbayr an hayne feer ili i feer gunjiina walaaybo faracasho eh ee abtuzed intii barinjigii dhismayaalka eh eenog ahoo adasaarta idaalayma ee koy iritaka dhaasho edaka galaas meelo lahakiinka diyaariyo tawakal building material and general service all in all irid ibdeen isqab agab dhisma irbadoon dhamanayna lahakiin tubay moogato tawakal building material and general service qiimo ragiis eh qalab kumbad eh kabakankalo ku dorano qobsoy qaadoylay eh ashadaantian hayne abku ab adkaysi leh inkasew bakaarka qalabka dhismooda ee tawakal building material and general baqaarka qalabka dhismeeda ee tawakal may bakiyaale isgooska buundada abjirkaay godob haan afaafka hor jidwiinaha galow boosaajyada shabeelow markii ada roogda galantaabdada fiiri may ba markiiba aragaas boorka qoran tawakal building material and general service mayna hakii dhawaayaya maxamed maxamuud mursal oo longordow madgaab ama balaad wali faahfaahintaas dheer kulle hariir korashale eberli hal shan qonto iyo sagaal eber siyeed qonto iyo todoba eberli hal lama siyeetan ikow soddon ikow tum ikow eberli hal sagaal soddon tum iyo lama soddon ikow haddaba bulshoy balanteen may buwaha afartaaka baraakee amboone tuwin tawras oo ada dhisadaasa inta laaba qaad tawakal building material and general service قيمتنا أخلاقنا والدين كله شيم كفاه نورا في الظلم
axmed ducaale geela xaaf madawiinaaga maamul goboleedka galmudug weliba uuse ka sugan yahay magaalada gaalkacyo meelasaus inuu kulamo shalgadiisan lawaa leedahay bulshada iyo anay ciidamadaba geek weliba uuse saadaya xaruntii ciidamada booliska ee magaalada gaalkacyo walinuushayka uuse tilmaamay in lanshaano doono qalab islamarkaasi jana iyonagadan haanayo difacan shacabka soomaaliyeed gaar ahaan shacabka galmudugka
aada iyo aad baan maaragtay saaka ugu faraxsanahay inaan imaado ama idin hor imaado si aan u ogaado bal duruuftiinna iyo xaalka aad ku nooshahiin disembar bishaan gudaheeda laydiin keenaya horta oo labiskaa waa laydinka bedeli doonaa insha allah arrinta boliis baa tihiin boliisku waa midka amniga laga rabo waa qofka mas-uuliyadda ugu weynsida dadka ummadda soomaaliyeed meeshaa ku nool xoog badan oo tiro badan oo aan xukunnayn oo aan la libadgarayn karin baa meesha jooga laakiin idinku waxaa la rabaa inaad ka dhex muuqataanoo bal aada ogaataan xogta dhabtaa xog ogaalnimada wax kasta ka muhiimsan boliis shaqadiisu waa xog ogaalnimo inuu xog ogaal yahay inuu furinta aadoo difaac galo waa macquul laakiin wax ka weyn oo laga rabaa waxaa weeye dadka ummadda meesha degan iyo dishbiliinkeeda iyo say u noosha inay ogaadaan qof kasta oo magaalada soo gala iyo qof kasta oo magaalada dhib ku hayaba inay ogaadaan baa loo baahaya waxaan xasuustaa waagaan yaraa halka joogi jiray qolada c i d da wax loola jiray tiftif ya nin la oran jiray gaclo iyaa noo joogi jiray dhowr nin bay ahayeen magaala markii xaafad ay soo maraan waa laga carari jiray waxaa la rabaa hal ilaal baa ilaalin jiray zoon dhan waad ogtihiin adduunku siduu ahaa taa waxaa keenaysay marka sharci la raacaa jiro iyo nidaam sharci iyo nidaam dadka ugu horreeya laga raba idinka waayo dadka ugu horreeya oo laga rabo war information inay keenaan idinka waayo qofkii magaalada soo galaa cidda uu warsanaya adinka waayo waxaa loo baahan yahay in aad arrintaas u dhaga fududaataan oo sida gaarxa iyo kale koofiyad la-aan aadan ku imaan safra markii aad shaqaynaysaan inaad dad ka dhex muuqataan oo laydin yaqaan oo markii halkaas aad ka soo baxdaan la dhuundhuuntaa la rabaa ya laakiin haddaad idinku shaxda la cayaartaan ma wada shaqayn kartaan kuwa shayaadiinta aad iyo aad baad u mahadsantihiin nabadgelyaa laydinka
guud ahaan wali baa ka gebagabeeyana barnaamijka kulanka idaacadda warsan ee magaalada baydhabo barnaamijka waliba siina dareysyaana suldaan bishaar miyo mukhtaar intireednan kulmaana ko kanlamada saasiyana maana laba salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
wehel iyo walaal guri wadaraho wiilal iyo gabdhale waayaha adduuma waantii ku mara kumara walaal wehel iyo walaal guri wadaraho wiilal iyo gabdhale waayaha adduuma waantii ku mara kumara walaal weynaha waxaad weydiisataan ka waaynina weynaha waxaad weydiisataan ka waayina wada nolaado nabad waara wada nolaado nabad waara wada nolaado nabad waara wada nolaado nabad waara wada nolaado nabad waara wada nolaado nabad waara annaguna wadin duco waafiya ayaan idiin wadne ayaadaha waxigayaan idiin wadne weynaa idinkaye annaguna wadin duco waafiya ayaan idiin wadne ayaadaha waxigayaan idiin wadne weynaa idinkaye weynaha waxaad weydiisataan ka waayinina weynaha waxaad weydiisataan ka waayinina